أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay soddonka bisha muxaram sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgal gaar ah oo lagu dilay mujrim ay si gaar ah mujaahidiintu ugu daba jireen ayaa maanta ka dhacay degmada xudur ee wilaayada bakool kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay in saraakiil ciidan ay u xirtay weerarkii mujaahidiinta ka fuliyeen xeebta liido ee magaalada muqdisho kaasi oo lagu gumaaday murtadiin fara badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shirkadaha ganacsi ugu digtay inay u hoggaansamaan awaamirta kooxda ridada ay ku doonayso inay ku dhacdo hantida ummadda soomaaliyeed weeraroo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay dowlad sharci ah oo uu u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada kamsooma munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayada bakool أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan howlgal gaar ah oo lagu dilay mujrim ay si gaar ah mujaahidiintu ugu daba jireen ayaa maanta ka dhacay degmada xudur ee wilaayada bakool maxamuud sheekh axmed tooshow ayaan ka waraysanay jasaaka allaahu khayran walaalka maanta marqadii waxay mujaahidiintu howlgal qorshaysan ka fuliyeen afafka hore ee degmada xudur ee wilaayada bakool howlgalkan qorshaysan waxay mujaahidiintu ku dileen mujrim gacankudhigla ah oo si weyn mujaahidiintu ugu raad joogeen muddo bilooyin ah waa murtidkii ka dambeeyey dilka allah u naxariiste shahaadadiisna allaha ka aqbale malaaqii beesha hadame malaaq cabdulaahi maxamed yare mujaahidiinta oo muddaha la socday dhadhaqaaqa murtadkan oo lagu magacaabi jiray mukhtaar maxamed nuur oo ku magac dheer ah beesa jecel ayaa maanta ku beegsaday goob uu imaan jiray oo ku taalla duleedka degmada xudur halkaas ayaana lagu beegsaday isaga iyo maleeshiyaad la socday waxay isku dayeen murtadiinta inay dagaalamaan laakiin allah fadligii maleeshiyaadkii la socday waa ay firxadeen isagii bartilmaameedka ahaana goobta ayaa lagu dilay bakhtigiisa goobta ayaa looga cararay waxay mujaahidiintu kasoo qanimaysteen qorigii iyo booshkii uu watay si nabad ah ayayna mujaahidiintu goobta uga soo noqdeen kadib markii howlgalkaasi barakeysan allah fadligiisa mujaahidiintu ay fuliyeen weerarkan waxauu fariin u yahay in murtadiinta gacankudhigilayaasha ah ee ay mujaahidiinta ku raad joogaan aysan meelna uga baxsanayn ciqaabta allah lagana abaalmarin doono dembiyada iyo jaraa'imta ay ku kaceen mujaahidiinta bakool maanta waan ku bogaadinaynaa inay ka daba tageen dhiigga malaaqoodii ayna dhegta dhiigga u dareen mujrimkaasi waxaana leenahay walaalaha haliyada mujaahidiinta ee wilaayada bakool jasaakum allahu khayra waxayna mujaahidiinta bakool maanta si camali ah inoo tuseen qowlka allah ee ah innaa min almujrimiina muntaqimuun hana ogaadaan kufaartii murtadiinta dhibaato walbay muslimiinta u geystaan in maalin un iyaguna sidaasi looga jaasin doono dadka muslimiintana waxaan leenahay wajihaaduku mubaarak mahadsanid tooshow kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay in saraakiil ciidan ay u xirtay weerarkii mujaahidiinta ka fuliyeen xeebta liido ee magaalada muqdisho kaasi oo lagu gumaaday murtadiin fara badan ismaaciil salaad guuleed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xilli weli la hadal hayo weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen hoteelka beach view ee ku yaala xeebta liide ee magaalada muqdisho halkaasi oo lagu gumaaday madax iyo saraakiil murtadiin ah ayaa dhinaca kale madaxyaweynta murtadiintu ay ka hadleen weerarkaasi ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya murtad xamse cabdi barre oo xalay booqday dhaawacyada murtadiinta ee la geeyey cisbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee magaalada muqdisho ayaa qirtay in khasaaro xoogan uu kasoo gaaray howlgalkii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen hoteelka beach view ee ku yaala magaalada muqdisho wuxuu sheegay murtadkani in weerarkaasi ay usoo xirxireen saraakiil ciidan oo murtadiin ah kuwaasi oo uu tilmaamay in hadda ay ku socoto baaritaan kadib markii ay ku eedeeyeen tuhmo ku aadan inay fududeeyeen weerarkaasi haddii ay tahay dhinaca tallaabada amni aan qaadnayna waxaa weye tallaabooyin deg dega ayaan qaadnay isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo neglajisiye iyo waxyaabo aan ku tuhmayno oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kale aan ku jirnaa dhinaca kale qaar ka mid a dowladaha ridada shisheeye iyo kuwa saliibiyiinta ayaa cambaareeyey weerarkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhismaha beach view ee magaalada muqdisho war ka soo baxay wakiilka gaarka ee gaalada qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya gaalka lagu magacaabo james swan ayaa lagu sheegay inay cambaareynayaan weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen xeebta liida ee lagu beegsaday murtadiinta sidoo kale bayaan ka soo baxay dowladda ridada sacuudiga ayaa sidoo kale lagu sheegay inay la xanuunsanayaan weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyagoo soo saaray bayaan ay ku cambaareynayaan weerarkaasi dhinaca kale ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo ka hadlayay magaalada adis ababa ee caasimada itoobiya ayaa soo hadal qaaday weerarkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen hoteelka beach view waxaana uu intaasi raaciyey inay walaac xoogan ka qabaan awoodda mujaahidiinta al-shabaab ee kusii kubciysa dalalka bariga afrika mahadsanid ismaaciil xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shirkadaha ganacsiga uga digtay inay u hogaansamaan awaamirta kooxda ridada soomaaliya ay ku doonayso inay ku dhacdo hantida ummadda soomaaliyeed abuu xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya wareysi gaar ah uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allaha xifdiye afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ugu muhiimsanaayeen natiijada dagaalkii laba sano ka hor xasan murtad uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo halka dagaaladaasi ay ku dambeeyeen dagaalkii xasan gurgurta uu iclaamiyey oo uu dhahay dagaalka wuxuu dhahay saddex wajiw leh soomaayn dagaalku saddex wajiw leh waxaa ilaahay fadligaa subxaana wa tacaala ummadda soomaaliyeedna maanta ay og tahay kana wada dhadhegsan tahay saddexdii dagaal ee uu soo qaaday saddexdiiba xasan maxamuud saa ku jabay ummadduna og tahay tusaale cadda waa siinaynaa qadiyadda ka ugu horeysa waxaa dagaalkii militariga dagaal uu soo gala xasan gurta ogtahay laba sano ayuu dagaal waday dagaalka intuu ku dambeeyey dagaalka wuxuu ku dambeeyey saraakiishiisii mujrimiinta ahaa ee gaaladu soo carbisay ee ay rabtay ummadda muslimiinta in muddo dusha ay ka saaraadaan ilaahay subxaana watacala dhulku ka wada hoos mariyey waxaad og tahay waxa saraakiil uga baxay dagaalka labada sano socda waxa uga baxay kasoo bilow maxaa lahaa farxaan qaroole iyo ninkala dhihi jira muxuu ahaye tuure iyo shataqay iyo suulluug iyo balaayo jinijaankii aawen maanta dhulkay ka hoos mareen sheekh cali dheere waxa uu dhanka kale ka hadlay boobka kooxda ridada soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho islamarkaana ay ku dhaceyso ummadda muslimiinta ee ku nool muqdisho isagoona shirkadaha kala duwan ooga diga inay qeyb ka noqdaan boobka lagu haya hantida ummadda muslimiinta gaar ahaan boobka lagu haya shacabka dulman ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa kasii daran hadda wuxuu usoo jeestay gabadha miskiinta ee caanaha gadaysa ee labadaa senti saddexdaa senti loo tuuraayo inuu dhaho saddexdaan senti labadaan senti jawaankiii qaarha looga soo shubo oo waxa weeye mobeelkan waxaa ku jira yaa lacaga laga rabaa halkii doolar waxaasaa laga rabaa ninkii miskiinkaa xamaali ahayd marka markuu islaanta u tago oo yidhahdo galaas caanaa eegad oy ta laba senti soo tuur labadaa sentiyuu rabaa inuu dhurwada kasii goosto yacni baahida ninkan ku dhigin baahida haysa iyo waxa weeye fakriga haaya yay daliil u tahay marka laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno nimanka sharikaadka ah ganacsatada ah ee hawshaa ku shaqa leh waxaan leena horta ilahi ka cabsada allihii khaaliqa id abuuray ka cabsada hantidaan allihii idin siiyey waa baqa waxaa weeye adduunyada keliyaysan idiin muuqan aakhiraa jirta waa la isxisaabinaa og tihiin maalinta qaban waa lagu weydiina dadka muslimiinta ah inaad u sheegtaan xoolahooda ina u haynaysaan oo ammaanada idinkugu dhiibtay xoolahooda u haayo cadowgaa soo bahaystay ee yuhuudiya nasaaro leh dabadhilifka u ah xoolaha muslimiinta waxa uga goynina haddaadan u xifdi karina iyagaa xifdisanaya waxoodee u soo celiya siiya iyaga u dhaafa haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxaysaa haddee haddaba ma idiin socon doonto aakhirana waa laydin weydiin addunkana la kula xisaabtama waxaan leenahay marka ilaahay uga baqa subxaana wa tacaala oo dadka hantidooda u ammaan geliya ridana waxay uga goynina yaan hunguri xun idin qaadin oo shitala idhaa waxbaa la idinka siina yaan hunguri idin qaadin intiina idinku filan imaansada annaga haddaan mujaahidiinta xarka shaawan mujaahidiinna waxay ballan qaadayaan intii tabartooda intay awoodi karaan intaba dad ka dam- wax ka dambeeyaan dadka muslimiinta ah in waxa weye naftooda iyo maalkooda iyo cerdigooda loo ilaaliyo cid kastoo kusoo duulaysana waxa weeye laga qabto laga celiyo yaan ballan qaadayna insha allahu tacaala ummadduna inay saa ula socoto waxooda ay ilaashato suurtagal maahan in dadka masaakiinta ee waxa weeye iyagaba noloshooda qarli ku jirto in maanta la yidhahdo telefoonka la dhex gala waa la dhaca suurtagal ma ahan afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin wuxauu sidoo kale waraysigiisa kaga hadlay hubkii dhowaan dowladda xabishida etoobiya ay soo gelisay soomaaliya ee u gacan galay mid ka mid a qabaa'ilada dega degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana uu afhayeenku sheegeen hubkaasi etoobiya ay soo gelisay soomaaliya islamarkaana taasi ay muujinaysa in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeya etoobiya iyo kooxda ridara soomaaliya waxaa tusaale kugu filan een, waxaa laga joogaa maalmaha laga joogaa markii etoobiya baabuur shaxnado ay usoo ratay xasan gurguurtay iyo gruubkiis usoo ratay oo waxaa dhulkala soo marsiiyey qabaa'il soomaaliyeed marka ay jidka u galeen oo waxa weeye een, ay ka qaateen oo waxa weye ay- la dhacay hubkii la qaatay ridadii etoobiya hadday col yihiin hubka etoobiya ay soo dhiibayso xasan gurguurta la siinayo lagu- loo soo wado muxuu yahay waba daba dagaalsa ma ninaa nin la dagaalsanoo colkiisa ayuu hub siiya hubayna abadan ma sugaysid taasaa marka tusaale cadba kugu filan xasan iyo kooxdiisa iyo etoobiya waa uun maxaa weeye maxaa la yidhahdaa saca labadiisa geesun wey wax isu dhaamaan laakiin dadkaa la seexinaa qaylada lagu seexinaa xoogaa xasanna wuxuu rabaa asagana dee baasha iga wareegsay xoogaagii iisoo celina intaana waa laga rabaa sheekh cali dheere afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin mar la weydiiyey halkii uu ku dambeeyey heshiiskii murtad muuse biixi uu itoobiya ugu saxiixay qeybo ka mid ah badda soomaaliya waxa uu ku jawaabay nimanku kama taraasulin hamigoodi kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxaa weeye fulintii ajandihii ay qaateen iyo qorshihii ay go-aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaa iyo toddobada bilood maanta laga joogo maanta maxaa weeye eh, afkaradka waxaa laleeyahay la sayxay ilaa maantay hawshii ku jiraan toddobadaas bilood way ku jiraan oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa way wadaan waana maxay ahday mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee in la iska celiyo yac la iskala mooyaane sidii uu dhaqangalo u noqon lahaa sidoo dhan gol walaha ay ka shaqaynayaan hawsheeday wadaana marka waxa weeye lakin insha allahu tacaala siday u dhigaya ma noqon doonto oo si badan mar- ee, int- intaasoo boqoloo sana ku haminayeen inta waa hongoobayeen haddana insha allah taala ku hongoobi doona haddi ilahi subxana wa tacaala waraysigan ay idaacadda islaamiga alfurqaan la yeelatay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere waxa uu gaarayaa afartan daqiiqo waxaana uu sheekha kaga hadlay arrimaha aan soo qaadannay iyo kuwo kale oo xasaasi ah dhammaantoodna quseeya halka uu marayo xaalka dalka muslimka ee soomaaliya mahadsanid abu xasaan weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyada kenya yaasir maxamed ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose hiiraan iyo gadow iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanada laanta buuro iyo number lixdan isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada iyo fariismaha maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanada lafoole ceelasha biyaha jasiira iyo xaafadaha buundabilan iyo buulabacaad ee magaalada marka dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kolonyo saliibiyiin kenyaati ah oo ka baxay wajeer kuna sii jeeday dhanka mandheera qaraxa ayaa haleelay gaari mutabiish ah oo ay la socdeen askarta kenyaatiga ah gebi ahaan waxaa halkaasi ku burburay gaariga uu qaraxu haleelay waxaana bakhti iyo dhaawac ku noqday askartii la socotay gaarigaasi hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa habeen hore weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada ridada jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan dhanka gobolka gadow ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday fariisin askarta xabashida etoobiya ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada buurdhowo ee gobolka gadow howlgalladana ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirarka ah kusoo qaaday soomaaliya mahadsanid yaasir in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay dowlad sharci ah oo uu u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuma bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الإسلام هو الاستسلام لله الاستسلام لله بالتوحيد بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله
waxay ahayd dowro qaadatay muddo toddobaad ah islamarkaana maalmihii ay socotay ay si weyn ugu farxeen qeybaha kala duwane bulshada ku dhaqan deegaano kala duwan oo dhaca degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose duruusta ku bixaysa dowradan ayaa isugu jirtay dhinacyo kala duwan oo muhiim ah ayna ugu horeeyeen asaasiyaadka diinta ee uu u baahan yahay qof kasta waxaana dadka ka faa'iidaystay dowradan ay ku kala dhaqan yihiin deegaanada kale ah moofi baladul amiin masaygarow mashaqo udus buulasaaq madiina bashiir malambow gumeyne weyney gumeyne yarey kuwaasoo tiradooda guud ay tahay kun shan boqol iyo lixdan ruux maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuumo oo lahaa iskudabaridka dowladan sharciga ayaa dadaal xoogan ku bixiyey sidii qeybaha bulshada looga saari lahaa mugdiyada jahliga wax badanna uga baran lahaayeen diinkooda qaar ka mid ah dadka qaatay duruusta sharciga ee muddada toddobaadka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey siday u qaabileen duruusta diiniga ah iyo waxay uga dhigan tahay dadaalka xooggan ee lagu bixiyey كم شروط لا إله إلا الله شروطها ثمانية وهي العلم اليقين الإخلاص الصدق القبول الانقياد الكفر بالطاغوت اذكر بعض الطواغيت منها إبليس ومن عبد وهو راد كيفية الصلاة وابرنة أخوال القيامة وابرنة إن الجهاد وابرنة تركوا المعاصي وابرنة انت استغني قم غناي ما انت إلهي بخير نوافجي قفك او نكاني ميشن إلهي بقوم هاد إلينا ولا لها ميشة سأوبها وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sigwirana hano jero mambo ya taalimu na china dori ya siku kumi dori hiyo naona chifaidi kambuli nyingi na nyingi ni faida kwetu kwe harakati uislamu naho chitongere chalombeza naho mazaidi chiagaukembwa ni yachigwire ivo chikudaha kufosa muuchiza kila hantu nao chipate kubulawira idini yetu nao igeuke idini ije inuke kulanga allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum warahmatullahi ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الظاهرة والباطنة دورة سو إدلاتا يا كسو آديسا iyadoo saacadihii la soo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu ku dhawaaqay xamlo cusub oo isugu jirta dacwo iyo wacyigelin taasoo ka hirgelaysa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose mahadsanid abu ayman ugu dambeyntii munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada bakool الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا الناظر للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتوب munaasabadan oo lagu sagootinayay lix iyo toban arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira islamarkaana dhammeeyey barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa dhowaan lagu qabtay masjidka abuubakar sidiiq ee magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bokool munaasabada oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay goobjoog ahaayeen culimaa udiin mas-uuliyiin waalidiin iyo qeybaha kale ee dadweynaha ayay ugu horeyn ardaydu kusoo bandhigeen cilmigii ay barteen oo ay ugu horeeyaan qur-aanka iyo culumtiisa أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي مصعب آمين آدم وأنت نذير عبد نور عبدي هل أنت مستعد؟
نعم وأنا مستعد سؤال ما تعرف التجويد لغة واصطلاحا؟
جواب التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقا ومستحقا طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال ما ثمرة علم التجويد؟
ثمرة علم التجويد صون اللسان عن القضاء في كتاب الله عز وجل nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah marti sharafkii munaasabadda ka hadlay ayaa si aad ah ula dardaarmay waalidiinta dhalay ardayda qur-aanka dhameeyey ciyaalka haddii qur-aanka baradaan ma imbadanyina ummaddo hoobaada fiirido inaga qur-aanka baradayalla reemarkaasa madi masaajidda la kihirin lahaayay ilaahay kheershaylin horka ha lahay yamadaas mayliin darela reehin ciyaalka meelaha oo gaalada maamulaaso manhad gaale iyo walnijaas hadijiyan iyo ciyaalkii meeloolinka dareewale oo nogalla la roogo bawaalidka la roogo galabyo hiraabka yoomahayo reebahayo dugsiga imbaliyaaba lakunoogsanyi nogika oo heligii usahabaaluga lahaayo ada meelgaalo roogdandarti kolay wali lakooyo wal dareeme waalidiintana may badheena barnaamijkaas ini ilaahay unku ofsadaano ilaahay unku tawbasheenano imaanadii ilaahay indhiibi ini gududaano ilaaliyaano tarbidi oo ilaaliyaan taasba indirdaarmaana jazaakumullaahu khayran lana ardaydan kasoo takharujay madarasada abuubakar sidiiq ayaa dhowr sano ku dhabar adeegayay xifdinta karaamka allah iyagoona maanta gaaray hadafkooda ahaa in meel sare ay ka gaaraan barashada qoolka alle guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu